Dugsiga Farsamada Gacanta magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa waliba ku dareere ah dhismooyin harada Lankawayawa, iyadoona dhismo dugsiga ah iyo iskukaallada ayagana Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guryeynta Somaliland iyo hay'adda GIZ. Xarunta Dugsiga Farsamada Gacanta ayaa waliba dhismayaasha ka koobanaya soddon fasal, afar xafiis, iyo beer weyn oo lagu tababari doono ardayda baranaysa cilmiga beero. Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guryeynta Somaliland, Mudane Mustaf Maxamuud ayaa kormeerka saaray Dugsiga Farsamada Gacanta ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyntii, waliba wasiirka Nkurubiye sida howlo iyo dareeranga agaasimaha xaruntaasaya Shucayb Xasan Cabdulaahi.
wasiirku wuxuu nagu soo booqday ee, dugsigii farsamada gacanta ee hargeysa dugsiga waxaa ka socda dhisme aad u ballaadhan oo ay runtii inaga taageerayso jisad dhismahaasoo ka kooban een, soddon fasal iyo een, afar workshop oo mid yahay ee, kii beera laabkii beeraha iyo laabkii enerjiga iyo sa- saddex kaloo workshop oo iyaguna een, een, een, carpentry-ga ah sidoo kale waxaa jira fas- ee, workshop isaguna dayactir lagu sameeyey oo isaguna een, renewable energy-ga ah iyo afar iyo toban xafiis oo iyaguna ku jira dhismaha ku jira Een, dhammaantood ee, iyo soddonka fasal oo isaguna insha allahu marka uu dugsigu dhammaado een, laynoo qalabayn doono oo qalabka ugu dambeeya la dhigi doono fasalada iyo iyo iyo iyo iyo xafiisyadaba sidoo kale waxaa ku jira ee, oo dugsiga insha allahu isagana loogu dari doonaa een, ee, qaybtii solar energy-ga oo loogu talagalay inay dugsiga iyadoo ay ka caawiso een, ee, qaybtii leyrka waxaa kaloo ku jira een, eh, taangi weyn oo foosto qaaday isagana loogu talagalay runtii in uu eh, qaybta biyaha loo isticmaalo waxaa kaloo dhismaha la socdo isaguna ku jira oo la dhisay isagana laba greenhouse oo runtii iyana loogu talagalay ardayda beeruhu in ay tababar ku qaataan Eh, sidoo kalena tababarka kadib laftirkeedu inay ardayda wax soo saar ay ku samayn karaan tababarna ku qaadan karaan wax soo saarna samayn karaan waxaa kaloo dhismaha ku jira ee, cafeteria loogu talagalay runtii ardayda in iyaguna ee, loogu talagalay dugsiga oo ka caawin doonta ardayda in break timekeena sacaha lagu sameeyo runtii mashruucan waa mashruuc aad iyo aad u weyn oo runtii dalka iyo dadkaba wax ka tari doona insha allahu dhismihiisuna uu gabagabo noqon doono bisha labaad xadhigga laga jari doono kaas oo uu maanta wasiirku isagoo indhaindhayn iyo meelaha halka ay wax marayaan loogu yimiday runtii isaguna si uu arko
Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guryeynta Somaliland, Mudane Mustaf Maxamuud ayaa aan mahadnagay hay'adda GIZ oo kaalin weyn ku qaadayta dhismo xaruntan. Saas oo kale wasiirka ayaa waliba uu sheegay in dhalinyarada Somaliland walbadan ku caawi doonta xaruntan la kabarado farsamada gacanta.
mashruucan oo mashruuca farsamada gacanta ah ee hargeysa een, cid kasta oo ka qayb qaadatay way ugu horayso hay-adda g i z ee lacagta bixisay mashruucan waxaa ku baxaya ilaa toban milyan oo dollar mana aha dhismo keliya mashruucan wuxuu u qaybsamaa afar qaybood marka koowaad in la sameeyo siyaasadihii iyo shuruucdii dhismaha ayuu ka bilaabmayaa marka labaad in la helo manhaj fiican oo ka jawaabaya baahida dalka somalilan farsamadeeda gacmeed in la sameeyo ayaa ku xiga saddexna waa in dhismihii la dhisaa afarna waa in la qalabeeyaa